بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات allaha tabaaraka wa tacaala waxaan weydiisanayaa fii mustahalli hadihi alkalima inuu wixii khayr ah i waafajiyo idinkana idinku anfaco waxa aada maqlaysaan oad degaysanaysaan niyadanana ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo qasadkanagana inuu alla dartii ka dhigo mawduuca aan jeclahay wixii ilaahay tabaaraka wa tacaala iga waafajiyo inaan ka idhaahdo waxa uu ku saabsan yahay cismatu dami lmuslim ruuxa muslimkaa iyo dhiiggiisa sida allah tabaaraka wa tacaala uu ilaaliyey iyo mansilada iyo booska la dhigay ee loo baahan yahay innaguna inaan dhigno inaan muxuu ahaayey sidii rabbi tabaaraka wa tacaala ugu talagalay ula dhaqanno arrintaa iyada ah ayaa muxuu ahaayey mawduucu ku saabsan yahay biidn illaahi tabaaraka wa tacaala waa mawduuc shalayna aan muxuu ahaayey meel kale masaajid kale oo isla maraykanka ka jeediyay laakiin walaaluhu ay jeclaysteen inaan ku soo celiyo waxaan ogsoonnahay walaalayaal oo ka mid ah qawaacidda ay culimmada islaamku isku waafaqeen markay ka hadlayaan cilmiga cilmulmaqaasidka la yidhaahdo sida alimaam cizi bn cabdisalaam iyo alimaamu shaatibi iyo sheikh islaam ibnu taymiya iyo culimmada baabkaasi takhasuska ku leh waxay yidhaahdaan waxaa jira wax la yidhaahdo almaqaasid alkhamsa ama aldaruuraat alkhamsa loo yaqaanaa shan arrimood oo waaweyn oo muhim ah oo tiirar ah oo ay isku waafaqeen kutubtii allah tabaaraka wa tacaala uu soo dejiyey isku waafaqeen rusushii alla soo diray tabaaraka wa tacaala dhammaantood isku raaceen qodobbadaas ama tiirarkaas oo ay ku taagan tahay masaalixda adduunyada iyo masaalixda aakhara labadaba ay ku taagan yihiin qodobbadaa iyaga ah waxaa ugu horreeya qodobka diinta oo ruuxu inuu diin leeyahay diintana la ilaaliyo waa qodobka ugu horreeya sidaas daraaddeed ayaa xukunka sharciga wuxuu yahay sidii xadiiska nebiga ku sugan sal alla alay wasalam ruuxii diintiisa beddela oo diinu tawxiid intuu ka tago diinu shirki ku beddasho diintiisa halleeya nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam man baddala diinahu faqtuluuhu waa la xadayaa oo muxuu ahay ruuxu inuu diintiisa bedelo ama uu tawxiidka bedelo ama iimaanka bedelo lama ogolo waa la ilaaliyey qodobka labaadina waxa weeyaan waa nafta bini aadamka iyo basharka wixii ilaahay ka ogolaaday in la dilo ama dhiiggeeda la daadiyo mooyaane cid kale waa inaan muxuu ahaayey aan la daadinin dhiiggiisa oo aan naftii dhibaato loo geysanin oon lagu xadgudbin ayadana rabbi tabaaraka wa tacaala axkaam badan buu ka laasimiyey ruuxii cid xaqdarra ku disha in la dilo ciddii kama iyo isagoon u kasin wax dilana ayadana wax weeyaan waa ka muxuu ahay axkaamta laga ragtibay oo kafaaro iyo diyo iyo yacni mag iyo kafaaro iyo axkaam baa iyadana laga ratibay yacni ganax badan baa ruuxaasi la saaray muxuu ahaayey marka iyadana xaddaasaa ilaahay ka ratibay si loo ilaaliyo nafta basharka wixii ilaahay tabaaraka wa tacaala markaa uu ka soo reebay oo ka soo istihnooday oo iyada xugum khaasa rabbi siiyey mooye tabaaraka wa tacaala ta saddexaadna waxa weeye waa caqliga bini aadamka oo arrinta saddexaad ee alla ilaaliyey sharaa'icduna isku waafaqday xifdinteeda iyo ilaalinteeda oo daruurada saddexaadii waxa weye waa caqliga caqliga basharka isaguna waa laga maarmaan wixii dhibayay xadgudubka in laga ilaaliyo waana midda keentay shareecadu inay jidayso ruuxii caqligiisa ku xadgudba oo maandooriye isticmaala ama muxuu ahaayey khamro cabba wax caqligiisa dhibaya ruuxii isticmaala isagana ha la jeedlo oo ha la xado waata shareecadu tidhi oo xuduudda ka ratibtay qodobka saddexaad waxaan dhilaha qodobka afraad ama tiirka afraad ama daruurada afraadi waxa weeye waa waxa loo yaqaano culimmadu yidhahdaan annasl taranka bini aadamka in la xifdiyo oo tarankii la ilaaliyo oo bini aadamka jiritaankiisu wuxuu ku salaysan yahay taranka iyo isguursiga iyo sinada la dagaalankeeda iyo dhaqan xumada in meesha muxuu ahay laga saaro calaaqa wanaagsan dadkii ay xaajadooda ku gutaan ilmihii meesha yimid la koriyo ibni aadamku inuu sidaa ku tarmo ku sii jiro iyaduna waa nasliga masalada la yidhaahdo sidaas daraaddeed baa shareecadu waxay xukuntay ruuxii qodobkaa jebiya oo dariiqo aan sax ahayn ku guta shahwadiisa haddii guur u horreeyeyna in dhagaxba lagu dilo oo la xado haddii uusan guur u horrayninna in muxuu ahaayey markaasi la jeedlo oo boqol jeeda lagu dhufto ayadana waxaa lagu xifdinayaa oo lagu ilaalinayaa bini aadamka tarankiisa qodobka shanaad ee ugu dambeeya ama daruurada shanaad ee ugu dambaysa waa xoolaha bini aadamka ilaalintooda waya iyagana xadgudubka in laga ilaaliyo dayacidda in laga ilaaliyo maxaa yeelay rabbi tabaaraka wa tacaala siduu qur-aanka inoogu sheegay yacni xoolaha waxaa ku taagan nafta bini aadamkaa ku taagan ayada jiritaankeeda ku salaysan ayadana waa la ilaaliyey oo xoolaha ruuxii ku xadgudbaayey oo tuugnimo iyo xatooyo ugu xadgudbana waa ka gacangooyada la faray oo xaddiisa gacanta in laga gooyo laga dhigay hadduu si kale ugu xadgudbana iyadana waxay leedahay cuquubaad kaleeto iyo tacsiiraad sharciyay leedahay arrimahaasi shanta ah waxa waa arrimaha loo yaqaano addaruuraat alkhams oo ilaalintooda allah tabaaraka wa tacaala fii jamiici kutubihi uu rabbi tabaaraka wa tacaala uu ku caddeeyey rusushuna ay si fiican u faahfaahisay shareecadeenna oo diinta islaamka oo diintii nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh kitaabka iyo sunnada iyadu iskaba dhaaf yacni qodobbada iyaga waa qodobbada ay ku wareegayso oo la dhihi karayo yacni waxa weeye waa tiirdhaxaadka ay ku wareegaysaba shareecada iyo axkaamteedu ay ku wareegaysa wey qodobka saddexaad waxaan dhihi lahaa qodobka labaad ayaa hadda maanta ay aan jeclahay inaan marka isdul taagno oo ah nafta basharka ama nafta bini aadamka hadday ahay naf muslim ah iyo hadday tahay naf aan muslim ahaynba waxaan saa u leeyahay naftasi ahaanteedaba goynteeda iyo diliddeeda iyo ku-xadgudbiddeedu aslan waa asal ahaan waa xaaraam asal ahaan waa xaaraam wixii rabbi ka soo reebay tabaaraka wa tacaalaa ayaa bannaanaanaya oo rabbi tabaaraka wa tacaala uu fasaxay ama kaa gaalkaa ha noqdo ama kan muslimkaa ha noqdo wixii rabbi soo reebay unbaa fasaxan laakiin asalka rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuusan fasaxin waa muxaram wey runtiina waxa weeyaan nafta basharka ama bini aadamka iyo dhiiggiisoo lagu xadgudbaayey waa jaraa'imta waaweyn ee ilaahay laga gala tabaaraka wa tacaala kuwa ugu waaweyn bay ka mid tahay kuwa ugu waaweyn oo aadka u waaweyn bay ka mid tahay sidaas daraaddeed qur-aanka arrintaa iyadaa laga qaadan oo rabbi tabaaraka wa tacaala sida muxuu ahaayey aad qur-aankaba ku aragteen malaa'igta rabbi tabaaraka wa tacaala markuu u sheegay oo uu ku yidhi dhulka waxaan ku abuurahayaa makhluuq u kala dambeeya oo xukuma yacni innii jaacilun fi l ardi khaliifa fii suurati albaqara bilowgeeda rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi malaa'igtiiyey dhulka waxaan yeelayaa oon ku abuurahayaa kuwo khaliifo ahoo u kala dambeeya dhulka ku noolaanshihiisa iyo maamulkiisa u kala dambeeya yacni abuurkii ibni aadamkaa laga hadlayaa rabbi markuu malaa'igta wargeliyey malaa'igtu su'aal bay alla weydiisay tabaaraka wa tacaala oo waxay ku tidhi atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa allow dhulka dhexdiisa ma waxaad yeelaysaa kuwa fasaadiya oo fasaadin doona muxuu ahaayey marka labaadna dhiiggana daadin doona marka dhulkay fasaadin doonaan maxay ku fasaadinayaan wixii rabbi uusan rabin oo macaasida iyo dunuubta waa fasaadinta dhulka wey dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bima kasabad aydi annaas dhulka waxa fasaadiya waa dunuubta iyo macaasida allah laga gelayo kadibna cuquubaadku ka dhalanayaan wey marka dhulkii bay fasaadinayaan rabbiyow maxay ku fasaadinayaan dabcan dunuubtoo dhan baa soo gelaysa markaasaa si gooniya haddana waxay u magacaabeen wayasfiku dimaa'a dhiiggana way daadinayaan oo man yufsidu fiiha dhiigga daadintiisu waa galay hadalka hore hadalkay duuduubeen markii hore oo atajcalu fiiha man yufsidu fiiha fasaadka waa galay dunuubta dhulka lagu fasaadinayo dhiigga daadintiisu waa galay oo waa ka mid oo hadalkaasi qayb buu ka yahay markaasay haddana si gooniya u xuseenoo waxay yidhaahdeen wayasfiku dimaa'a dhiigaggana way daadinayaan dhiigaggana wuu daadinayaa kan aad meesha rabbi oo ku samaynayso su-aashaasay weydiiyeen macnaheedu waxa weeye culimmadu siday leeyihiin yacni waxa weye culimmada usuulka iyo istinbaadka iyo waa kuwa yidhaahda waa min baab yacni dikru lkhaasi bacda alcaam waa takhsiisun bacda tacmiim markii hore waa la camimay oo dunuubta dhulka lagu fasaadiyey oo dhan baa la sheegay markaasaa si gooniya waxaa mudnaan loo siiyo haddana loo soo soocay oo si gooniya ay u xustay malaa'igtu dhiigaga daadintooda iyo ku-xadgudubka nafta waxay culimmadu leeyihiin waxaa meeshaa laga qaadanayaa dunuubta dhulka lagu galo oo dhulka dhexdiisa ibni aadamku uu ku gelayo dhiig la daadiyo wax ka fasaad badani waa yaryahay dunuubta kuwa ugu fasaad badan buu ka mid yahay macnahana waa macnaha uu tilmaamayo sidoo kaleeto yacni alimaam abu moxamed ibnu xasmin calayhi raxmat ullahi fii kitaabihi almuxallaa markuu ka hadlahay wuxuu leeyahay laa danba cinda allahi caza wajalla bacda ashirki acdamu min shay-ayn ma jiro dembi shirkiga iyo gaalnimada kadib dembi laba shay ka weyn ma jiro shirkiga marka laga yimaado shirki dunuubtu ugu wada wen yahay laakiin shirkiga marka laga yimaado tartiibka dunuubta kuwee ku xiga laba dembi baa soo raaca buu yidhi oo dunuubta kaleo dhan ka wada weyn labadaa dembi wuxuu yidhi axaduhumaa tacamudu tarki salaati fardin xataa yakhruja wakhtuhaa inaad kas uga tagto salaad waajib ah ilaa wakhtigeedii uu dhammaadoo ku dhaafo wakhtigeedii baxo salaaddii baad uu kas uga tagtay ilaa wakhtigeedii tegey kaasi dembi ka weyni ma jiro kitaabu salaa baan kaga soo hadlay buu yidhi markaas midka labaad ama dembiga labaadna waxa uu yidhi qatlu mu'minin aw mu'minatin camdan bigayri xaqin inaad nin mu'mina oo lab ah ama haweenay mu'minadoo dhadig ah inaad kas u disho xaqdarrana ku disho ayadana waa dembiga labaad ama waa dunuubta ilaahay laga galo bacda shirki labada ugu weyn midka mid ka mida wa markaasuu wuxuu keenay nusuustii qur-aanka iyo sunnadaba lahaa qaar ka mid ee masaladaa ku soo arooray oo uu ka mid tahay aayadda qur-aanka fii suurati annisaa allah tabaaraka wa tacaala uu yidhi wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'minan ilaa khata'a yacni uma ahaanin xalaalna uma aha kumana habboona mu'min inuu dilo ruux kaloo mu'min ah ilaa inuu u dilo si aan u kas ahayn si ismoosiisa si gef ah si ku talagal la'aan ah inay uun wax uga gaadhaan mooye inuu kas oo ula qasto dilkiisa u qastaayey ruux mu'mina kuma habboona mana u bannaana sidaasuu rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala markaase aayaddu waxay ka sii hadashay hadday dhacdo in uu marka si kama ah ama ku talagal la'aana inuu u dilo maxaa ka dhalanaya kafaaradii iyo marka magtii iyo isagiioo lasii kala qaaday iyo halkaasaa macnaha markaasi laga sii hadlay aayadda labaad ee abu moxamed ibnu xasmin uu daba dhigayo waxa weeye waa aayadda kale iyaduna suuratu nnisaa rabbi tabaaraka wa tacaala aayaddaa gadaasheeda lagu keenay oo rabbi uu yidhi tabaaraka wa tacaala waman yaqtul mu'minan mutacammidan fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiimaa ruuxii dila mu'min dila isagoo u kasay dilkiisa oo u qasday sidaa ku dila xaqdarrana ku dila weyd abaalgudkiisu waa jahannama wuu ku waarayaa isagoo ku waaraya allah tabaaraka wa tacaala baa u cadhooday wuu lacnaday oo naxariistiisa wuu ka fogeeyo waa la dayriyey cadaab weynna rabbi waa u diyaariyo waa ugu talagalay waa saddex waa shan cuquubadood oo shanta cuquubadoodba midba midda kale ka daran tahay abaalkiisu waa jahannamo meel kale ma leh abaalgudkiisa jahannamo weeye rajo ma ka qabaa inuu ka soo bixi doono maya waa ku waarahayaa allah tabaaraka wa tacaala wuxuun ma looga filayaa maya wuu u cadhooday naxariista rabbi wuxuun ma ka heli doonaa maya waa laga dayriyey waa laga fogeeyo waa la eriyey maxaa ilaahay agtiisa u yaalla cadaab weyn buu rabbi u diyaariyey oo uu ku talageli doonaa cuquubo intaa laysu daba dhigay waa yar tahay waxaan dhihi lahaa dembi dunuubta la gala ka mid ah oo intaasoo cuquubadood laysu daba dhigay waa yar yahay filqur'aani alkariim sidaa daraaddeed baa waxaad garan kartaa masaladu inaysan ahayn masale fudud al-imaam abu moxamed ibnu xasmin caleyh raxmatullah markuu labada aayadood keenay oo deliil ahaan u keenayba wuxuu daba dhigay xadiidka cabdullaahi ibnu cumar radia allahu tacaala canhu wa ardaah oo uu sanadkiisa ku wariyey can tariiqi albukhaari buu kaga warinayaa markaasaa wuxuu yidhi rasuulku wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi laa yazaalu almu'minu fii fusxatin min diinihi maa lam yusib daman xaraama ruuxa mu'minka inuu diintiisa waasacnimo ku sugan yahay ka zuuli maayo yacni waxa weeye furfurnaan iyo nashaad iyo jaanis iyo waasacnimo inuu diinta dhexdeeda ku haysto ka zuuli maayo intuusan dhiig xaaraama asiibin yacni xadiid kalaa wuxuu ahaa ama lafdi kalaa wuxuu ahaa yacni laa yazaalu almu'minu mucniqan saalixan maa lam yusib daman xaraama ruuxa mu'minka ka zuuli maayo inuu yahay mucniq mucniqa waxaa la yidhaahdaa khafiifulxamli yacni waxa weeye culayskiisu mid uu fudud yahay oo cibaadaadka iyo daacaadka nashaad u haya culays badanna uuna saarnayn saalix ahoo toosan inuu yahay ka zuuli maayo inta uusan dhiig xaaraama ku dhicin markuu dhiig xaaraama ku dhaco nebigu wuxu uhi sa fa idaa asaaba daman xaraaman ballaxa buu nebigu sal ly wasalam yacni waxa weeye markaasi waa cuslaanayaa oo waa go'ahayaa oo jaaniskiibaa ku yaraanaya oo yacni waxa weye fursadihii oo dhan baa ku cidhiidhyamaya waa sacnimadii uu haystay ma helayo saas daraaddeed ayaa waxaa ka mid a alimaam abu moxamed ibnu xasmin xadiidkaa kadib waa riwaayada lafdiga hore ee ibnu cumar ee bukhaari soo saaree taa kadib baa haddana wuxuu keenay aharka cabdullaahi ibni cumar radia allahu tacaala canhu wa ardaah isagana fii saxiixi albukhaari oo uu leeyahay ibnu cumar inna min wardaati alumuur arrimaha kuwooda halista ah boholaha iyo booraanta iyo godadka khatarta ah iyo dhiiqada hadduu ruuxu lugta la galo uusan marna ka badbaadaynin waxaa ka mida buu yidhi ruuxu inuu dhiig xaqdarro ku daadiyo waa god dheer oo booraan ah oo bohol ah oo ruuxu hadduu ku dhaco rajo aan laga qabin inuu ka soo baxo ama uu ka baxo yacni waa dembi geliddiisu halaag muxaqaqa wey waa halaag xaqiiqo ah oon shaki ku jirin wey inuu ruuxu ka dabaasho ama ka baxana masale fudud ma aha masale fudud ma aha macnahaana waxaa xoojinaya inuu yahay god uu ruuxu isku riday ka soo bixiddiisuna ayna fududayn waxaa ku tusaya xadiidkii fi saxiixayn min xadiidi abi hurayra radia allahu tacala canhu wa ardaah ou nebigu yuri sal lla alay waslam ijtanibu sabca almuubiqaat war toddobada arrimoode bini aadamka halaaga halaag aan laga bixi karinna ku rida iska ilaaliya buu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh toddobadaa shirkiga weeye waa sixirka weeye naf xaqdarro lagu dilo weeye saddexdaasuu nebigu ugu horraysiiyey sal alla alay wasalam xoolaha agoontoo xaqdarro lagu cuno weeye ribada oo la cuno weeye muxuu ahay maalinta muslimiinta iyo gaaladu ay kulmaanood cararto weeye gabdhaha mu'minaadkaee dhowrsoonee cafiifaadkaee khaafilaadka oo aad zina ku gantood ku xamato weeye oo aad muxuu ahay ku sheegto wahaakadaa nebigu marka wuxuu ku tiriyey sal alla alay wasalam dunuubta waaweyn ee ruuxii ku dhaca halaagaya ayuu nebigu ku tiriyey sal alla alay wasalam marka waa meelaan laga lug bixi karin waa meelaan fududayn waa dembi aan fududayn inaad si fudud uga lug baxdo maadaama aadan si fudud uga lug bixi karaynin ha ku fududaanin marka ha ku fududaanin meel aad khatarteeda og tahay oo halisnimadeeda aad og tahay oo waxa ka dhalan kara aad og tahay god aad og tahay inaadan ka soo baxaynin in laguguba duuga mooye lama galo lagumana ciyaaro lagumana khamaaro waa layska ilaaliyaayo aad baa looga taxadaraa sidaa daraaddeed baa rabbigeen tabaaraka wa tacaala fi lqur'aani alkariim nebigeennuna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh fi laxaadiidi saxiixa dembigaa la yidhaahdo dadka dhiiggoodu uusan bannaanayn ahlul iimaanka iyo muslimiinta dhiiggooda in xaqdarro lagu daadiyo waxa ay ka mid tahay dunuubta rabbi uu ku lamaaniyey shirkiga iyo gaalnimada shirkiga ayaa lagu lamaaniyaayo inta badan la daba dhigaa waxaa miithaal u noqon karaya fii suurati muxuu alfurqaan rabbi tabaaraka wa tacaala markuu tilmaamayey cibaaduraxmaan allaha naxariista badan addoommadiisa sifaadkooda iyo tilmaamaha ay leeyihiin markuu rabbi inoo caddaynayo o inoo sharxayey ayaa waxaa lagu daray sifaadkooda waaladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhar walaa yaqtuluuna alnafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaq cibaaduraxmaan sifaadkooda waxaa ka mid a cid aan alla ahayn ma baryaan shirki ma galaan allaha iyo addoommadiisa wax kama dhexaysiiyaan oo ma wadaajiyaan shirkiga ma galaan tawxiidkay ku sugan yihiinoo asaas iyo gundhig u ah waxaa lagu xijiyey walaa yaqtuluuna annafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaq naf ilaahay xarrimay dilkeedana ma dilaan dhiigga kuma xadgudbaan ilaa inay xaq ku dilayaan mooye ilaa bilxaqidaasi waxay tilmaamaysaa xaalaadka istinaa'iga ah oo shareecadu soo reebtay oo nafta loo dili karo hadday qisaas tahay hadday maalan tahay xad xuduudda ka mid a hadday muxuu ahaayey nafta loo dili karayo taasay ka hadlaysaa asalku marka waxa weeyaan allah tabaaraka wa tacaala fii haadihi al aaya waxaa laysdaba dhigay shirkigii iyo dilkii xaqdarrada ahaa waa laba dembiyo isdaba yaallo wey axaadiista nebiguna sal lla ly slam sidaasoo kale weye oo xadiidu abi hurayra fii saxiixayn oo hadda aynu soo sheegaynay ijtanibu sabca almuubiqaat nebigu wuxu uhi sal ly sl ashirku shirkiga maxaa laga dambaysiiyey riwaayo xadiidka riwaayadkiisa ka mid a shirkiga waxay ku xijisay qatlu nnafsi alatii xarama allahu ilaa bilxaq naf ilaahay xarrimay inaad xaqdarro ku disho naf ilaahay dilkeeda xarrimay inaad xaqdarro ku dishaayo shirkigay ku xijisay riwaayo kale xadiidka waxay ku xijisay shirkiga sixirka sixirkana waxay ku xijisay naqatlu nafsi bay ku xijisay laba gooroba sixirka laftiisa nawaaqiduliimaan buu ka mid yahay waa nawaaqidulislaam cala alraajix oo waxyaalaha gaalnimada keenuu ka mid yahay waxaa lagu xijiyey nafta dilkeedii baa lagu xijiyey dunuub ilaahay laga galo ama dembi laga galo kuwa ugu waaweyn inay tahay saasaad ku garan waxaa kaloo macnaha tusaya lamaaninta laysku lamaaninayo shirkiga iyo gaalnimada ee la daba dhigayo markaba lagu lamaaninayo la daba dhigayo dilka xaqdarrada ah waxaa ka mid ah nusuusta kutusaysa xadiidu abi saciidin alkhudri axmed iyo tabaraani baa soo saaray waa xadiid xasan ligayrihi ah wuxuu nebigu yidhi sal lla alay wasalam yakhruju cunuqun min annaari yatakallam maalinta qiyaamada yacni waxaa ka soo baxaya naarta dhexdeeda luqun dheer luqun ayaa soo baxaysa luquntaasi markay soo baxdo naarta dhexdeeda ka soo baxdo ayaa waxay leedahay wukiltu alyawma bihalaahatin maanta waxaa la ii xil saaray oo la ii wakiishay saddex ruux maanta saddex baa la ii xil saaray inaan shaqo inaan shaqo ka qabtoon ka shaqeeyo bikulli jabbaarin caniid mid kasta oo qasbid badan dadka baadilka ku qasba isaguna madax adagoon waxba yeelaynin oo waxba ka daadegaynin caniid ahoo ilaahay ka goostay tabaaraka wa tacaala jabbaar ah kaa horta waa midka koowaadee la ii diray inaan shaqo ka qabto ka labaadii waxa weeye waman jacala maca allaahi ilaahan aakhar allaah iyo addoommadiisa ciddii wax ka dhexaysiisay oo wixii rabbi gooni u lahaa addoommada u leexiyey oo cidaan ilaahay ahayn baryey tala saartay kaalmo weydiistay wax ka doontay man jacala maca allaahi ilaahan aakhar ama ha noqdo dhagax ama sanam ha noqdo ama geed ha noqdo ama qabri ha noqdo ama wadaad dhintay ha noqdo cid aan alla ahayn ninkii bariyey oo wax weydiistayna waa ka labaad ka saddexaad iyuu yahay waman qatala nafsan bigayri xaqin ruuxa saddexaadee la ii xil saaray waa ruuxii naf dilay xaqdarrana ku dilay saddexdaasaa la ii xil saaray bay luquntaasi leedahay naarta ka soo dhex baxday fa yantawi calayhim fa yacnii markaasaa intay isku wareejiso luquntiibaa intay saddexdiiba ku wareegto isku duubduubto fayaqdifuhum fii khamaraati jahannam markaasaa naarta jahannama moolkeeda iyo salkeeda ayay saddexdiiba ku daadinaysaa ku tuuraysaa saddexdaasaa la ii xil saaray bay leedahay u fiirsa marka man jacala maca allaahi ilaahan aakhara yaa lagu xijiyey waxaa lagu xijiyey yacni man qatala nafsan bigayri xaqin axaadiis kaloo macnaha tilmaamaysa way fara badan tahay oo waxaa ka mida maalan xadiid aan u tegi doonno oo nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi uu leeyahay kullu denbin casa allaahu an yakfirah ila arajulu yamuutu kaafiran ila arajula yamuutu kaafiran aw irajulu yaqtulu mu'minan yacni waxa way mutacamidan dembi kasta alla waa dhaafaa ilaa ruux gaalnimo ku dhintay ama ruux mu'mina xaqdarre intuu ku dilay dhintay labadaa mooyee dembi kale alla waa dhaafaa kii shirkiga ku dhintay iyo kii naf intuu xaqdarre ku dilay ku dhintay labadaasba rabbi isku meel buu nebigu dhigay salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo waa laysku lamaaniyey nusuustu marka sidaa weeyo qatlu nnafsi bigayri xaqin qariinatu shirki fii kitaabi illaah wa fii axaadiidi almustafa salawaatu rabbi wasalaamu calayh shirkigaasaa lagu lamaaniyey waxaad garan kartaa marka meesha ay taallo oo muxuu ahaayey sidaa ay culimmadu leeyihiin dembi ilaahay laga galo bacda shirki dembiyada ugu waaweyn bay ka mid tahay ruuxii marka uun rajo qaba oo aakhiradiisa iyo mustaqbalkiisa wuxuun raja'a ka qabaayey meel uu ku fududaan kara ma aha hawl uu ku khamaari karana ma aha hawl uu dunuun iyo mala iyo ismoodsiis iyo waxay ila tahay ku geli karana ma aha hawl nasacaatu nafsi iyo iskaga day lagu geli karana ma aha hawl halisa wey ruuxii aakhare uun rajo ka qaba alla la kulankiisana rajaynayaayey masale uu ku fududaan kara ma aha hawshaa iyadii sidaa daraaddeed ayaa axaadiis fara badan oo nebiga ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh arrintaasi xooggay saartay waa la muujiyey arrintu culayska ilaahay agtiisa ay ku leedahay waxaa ka mid ah axaadiista tilmaamaysa adduunkan oo dhanba inuu ka qaalisan yahay ilaahay agtiisa oo ka qiimo badan yahay ruuxa mu'minka ah xadiidu baraa ibni caazib oo uu soo saaray alimaam ibnu maajah bayhaqi iyo keyrkoodba ay soo saareen ayaa nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam lazawaalu addunyaa ahwanu cala allaahi min qatli mu'minin bigayri xaq adduunyada oo tiranta oo zuusho oo baaba'da oo meesha ka baxda ayaa ilaahay kala fudud ruux mu'mina in xaqdarro lagu dilo bal u fiirsada walaalayaal macnaheedu waxa weeye samada iyo dhulka iyo badaha iyo buuraha iyo geedaha iyo makhluuqaadkanoo baaba'ah oo tirma oo meesha ka baxa baa ka fudud ilaahay agtiisa ruux mu'min oo xaqdarre lagu dilo xadiidkaasi waa xadiis saxiixa riwaayada bayhaqi waxay leedahay ibnu maajah lazawaalu ddunyaa jamiican ahwanu cala allahi min damin yusfaku bigayri xaq adduunyadoo dhammaanteed tiranto oo zuushoo baaba'da ayaa ilaahay korkiisa kaga fudud oo miisaankiisa kaga fudud dhiig xaqdarro lagu daadiyo xadiidkaa waxaa u markhaati kacayo shaahid u ah xadiida cabdillaahi bni camr bni caas oo nasaa-i iyo tirmidi ay soo saareen iyo xadiidu burayda oo isaguna alimaamu nasaa-i iyo bayhaqi ay soo saareen oo isaguna ku yimid lafdiga dhahaya qatlu lmu'mini acdamu cinda allaahi min zawaali dunyaa mu'minka dilkiisu alla agtiisa waa ka wen yahay adduunyada zuulitaankeeda iyo baabi'ideeda xadiidkaasi marka walaalayaal wuxuu tilmaamayaa waana ku filan yahay ruuxii waxoogaa yar qalbigiisa iimaan uu ku jiro dareenna qaba allah inuu la kulmayana rumaysan xisaab aakharana rumaysan diintiisana u naxayo oo u danqanaya mustaqbalkiisana rajo ka qabaayay waxaan u malaynayaa nusuustaasi inay ku filan tahay inay ka hor istaagtoy ka celiso inuu ku fududaado dimaada iyo dhiigga dadka muslimiinta ah bal waxaa sugan lafdi kaleeto oo ziyaada asbahaani uu soo saaray oo xadiidkii baraa ibnu caaziba hadda aan sheegayna ziyaado uu ku daray oo uu nebigu leeyahy sal alla alay wasalam walow anna ahla samaawaatihi wa ahla ardihi ishtarakuu fii dami mu'minin la adkhalahum allahu annaar samaawaadka makhluuqa ku nool iyo dhulka kuwa ku nool hadday isugu tegi lahaayeenoo wadaagi lahaayeenoo ka waqda qayb qaadan lahaayeen ruux mu'mina dhiiggiisa in la daadiyo dhammaantood ilaahay naartu wada gelin lahaa la adkhalahum allahu annaar waa fardi weeye taqdiiran kaba soo qaad haddii yacni samada waxa jooga iyo dhulka waxa joogaba hal nafa dilkeeda hadday isugu tegi lahaayeen halkaa naf ay dileen baa kulligood naarta loo wada gelin lahaa xadiidkaasi waxaa u markhaati kacaya xadiidu abi saciidin alkhudri iyo abu hurayra oo tirmidi uu soo saaray oo isaguna lafdigaa lafdi ku dhow uu ku warinayaa iyo sidoo kaleeto xadiis kaleeto isagana xadiid abubakra ayaa isagana u markhaati kacaya marka xadiiskaasi waa xadiid sugan yacni waxa weeyaan haddii ahlu samaawaadkii ahlul ardigu hal naf dilkeeda hadday ka wada qayb qaataan oo ay wadaagaan oo isugu kaalmeeyaan oo ku kulmaan naartay ku wada geli lahaayeen maxaad u malaynaysaa marka hal ruux oo boqolaal ruux qaba hal ruux oo tobanyaal qaba hal ruux oo kumanyaal qaba haa badh dhiig ajiirhaya oo aan dan ka lahayn oo ay koob biyo ah inuu cabbayo iyo inuu naf dilahayo yacni waxa weeye ayba uga fududahayba inuu naf dilo oo dhiig daadiyo yacni lama aha wax weyn inuu galay ma aha khalaa'iq buu jiidhay intaasoo naf buu dilay wuu ka qayb qaatay xoolihiisuu ku bixiyey fat wuu ku dhiibay sababtii baa lagu dilay gacantii buu leeyahay maca daalika waa qoslahayaa wa ka'anna waxa weeyaan isagoon waxba samaynin oo kale waay shaki wuxuusan ku jirin ruuxaasi iimaankiisaa isweydiin leh li'anna ruuxu markuu iimaan leeyaho qalbigiisa iimaan saxa ku jiro ayuu dembiga uu galay culayskiisa dareemaa sidii xadiidkii nebiga ku sugnaa sal alla alay slam mu'minku markuu dembi galo dembigu siduu ula cuslaanayo wuxuu la mid yahay sidii buur weyn ruux ay korka ka saaran tahay oo ku soo dhacayso oo kale dareenkaasoo kale uu qaadayaa ruuxu markuu iimaan leeyahay dembina uu galo laakiin hadduu munaafiq yahay mujrim yahay yacni waxa weeyaan dembiga ka ugu weyn hadduu galo lama aha daqsi yaroo sanka ka marayoo sidaa uu iska yidhi oo kaleeta iska iska bitiyey intaasoo kale lama dhannaba marka ruuxa haddaad aragto isagoo dunuubta saa u culusi oo saa u waaweyn fududaysanayoy la fududdahay oo adnaa shubha u gelaya ama shubhala'aanba iska gelayoo jiidhaya haddaad aragto su-aashu waxay ku noqonaysaa iimaankiisa qalbiga ku jiraayey ayaa ama yacni cadamo waxaan jirin ah ama iimaan aan macno weyn lahayn oo aan muxuu ahay kaamil ahayn oo naaqis ah oo tacbaan ah meesha yaalla sidaa daraaddeed allah tabaaraka wa tacaala walaalayaal aynu ka baqno oo aynu iska ilaalinno dimaada dadka muslimiinta inaynu wax ku yeelanno xataa walow shatra kelima walow bixarfin yacni waxa weeye kelimo xataa ha ku darsanin dhiig islaamoo xaqdarro lagu daadinayo xoola ha ku darsanin tala ha ku darsanin hadal ha ku yeelanin ka fogow meeshu meel halisa weye meeshu waa meel khatar ah nabigeenna sidoo kale waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sida xadiidka cabdullaahi ibni camr ibni caas uu tilmaamayo ibn maajah baa soo saaray waana xadiis saxiixun ligayrihi sida uu tilmaamayo sheikhu alalbani caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay cabdullaahi ibni camr ibni caas ra'aytu rasuula allahi sal ly slam yatuufu bilkacba nebigaan arkay buu yihi oo kacbada dawaafaya kacbaduu ku wareegaya markaasaa wuxuu leeyahay nebigu sal ly wasalam kacbada markuu dawaafayo maa atyabaki wamaa atyaba riixaki wamaa acdamaki wamaa acdama xurmataki alla kacbay udgoonidaa yaa kaa udgoonba udgoonkaaga cajo badanaa udgoonkaagu oo yacni caraftaadu udgoon badanaa waa la yaab eh alla weynidaa oo qadarkaagiiyo qiimahaagu weynaa oo xurmadaadu weyni badanaa waaladii nafsu muxammadin biyadihi la xurmatu lmu'mini cinda allahi acdamu xurmatan minki buu nabir sal ly waslam kacbadii buu la hadlayaa sidaasi aad u udgoonaatid sidaana xurmadaadu ha u weynaato qadarkaa iyo qiimahaana aad lahaatid laakiin waxaan ku dhaartay allaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtee ruuxa mu'minka ah xurmadiisa ayaa ka weyn xurmadaada kacbadii buu sidaa ku leeyay maaluhu wa damuhu wa an yudanna bihi ilaa khayraa xoolihiisa iyo dhiiggiisa iyo waxaan khayr ahayn in loo maleeyo xurmadu waa taa xurmada mu'minku maxay tahay ee kacbada ka xurmo weyn waa dhiiggiisa waa xoolihiisa waa in la tuhmo haa wax xaqdarraa in lagu maleeyo oo muxuu ahaaye waxaan khayr ahayn loo maleeyo biduuni burhaanin walaa xuja taasi waxa weeyaan xurmada kacbadu ay leedahay tana ka xurmo weyn sidaana waxaa u markhaati kacaya xadiidu saxiixayn nebigu sal alla alay wasalam waad garanaysaan khudbadiisii fii xajati alwadaac xajkii ummadda ku sagootieyey nebigu sal alla alay wasalam markii uu ummadda la hadlayay maalintii tobnaad oo maalinta ciidda ah yowma annaxri ah yowma alxaji alakbar ayuu nebigu wuxuu ku khudbeeyey jamratulcaqaba isagoo taagan buu dadka u khudbeeyey nebigu sal alla alay wasalam khudbadiisii waxaa ka mid ahayd oo rasuulku uhi sal alla alay waslam war maanta waa maalinma allahu wa rasuuluhu aclam bay saxaabadu yidhaahdeen war maanta soo yowma naxri ma aha haabay yidhaahdeen balaa yaa rasuula allah war bishan yacni beledkani waa kee allahu wa rasuuluhu aclam war beledkani soo beledkii xurmada lahaayee maka ahaa ma aha haabay yidhahdeen rasuulka ilaahayow war bishani waa tee ilaahayo rasuulkiisaa garanayay ku jawaabeen war soo bishii xurmada lahayd ma aha ee dilxija haabay dhaheen rasuul ilaahayow saddexdaasi markii la isla qiray beledku waa beledkii xurmada lahaa bishu waa bishii xurmada lahayd maalinku waa maalintii xurmada lahaa inna dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii beledikum haada buu nabi uri sal lla alay wasalam yacni waxa weeyaan dhiigaggiinna iyo xoolihiinna iyo cirdigiinna iyo sharafkiinnu wuxuu xaaraam u yahay saddexdaa xurme oo kulantay sida ay xaaraamta u yihiin saddex xurmoo kulantay waa xurmatu lbeled iyo xurmatu shahri iyo xurmat alyowm maalinka xurmadiisa iyo beledka xurmadiisa iyo bisha xurmadeeda saddexdaa xurmoo kulantay waxaa la xurmo ah dhiigga ruuxa mu'minka ah xoolihiisa cirdigiisa iyo sharafkiisa marka kacbadii waxaa ka xurmo weyn mu'minka dhiiggiisa xoolihiisa cirdigiisa ayaa kacbada ka xurmo weyn maxaad u malaynaysaa maanta ruuxii islaamnimana sheeganaya kacbadaa intuu ku duulo kacbadii soo dumiya ciidan buu kaxaystay kacbadii buu ku duulay qibladii muslimiintu ka soo takhallusay maxaa u malaynaysaa maxaad dhihi lahayd shaki wuxuusan ku jirin meel adag baan kala dhici lahayn meel adag xugum saar haddii la dhihi lahaa ka inoogu fudud baa wuxuu dhihi lahaa kaasi inuu naar gelaya shakiba kuma jire laakiin waxa weeyaan muxuu ahaayey ee dadka qaarkood waa gaalaysiin lahaayeen qaar diintay ka saari lahaayeen marka yacni ma fududa kacba la dumiyaayey ma fududa quluubta dadka ahlul-iimaanka ana kuma fududa culustaas dhiiggan maalin iyo habeenba la daadinayo si fudud loo jiidhayo shubahaad yaryar inta loo raadsado kadibna lagu daadinayo shubhala'aanba layska jiidhayo yacni wax walba ka fududaaday waata nebigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh aakhiru zamaanka astaamihiisa iyo calaamaadkiisa waxaa ka mid a qiyaamadu markay soo dhowaato siduu rasulku shege sl ly sl alharju duhuuru lharji yacni alqatlu buu nabigu ku fasiray sal lla alay wasalam da islayntu inay soo baxdo oy baahdo si aan xad lahayn ilaa kan dilayana uusan garanaynin wuxuu u dilayo kan la dilayana uusan garanaynin wax loo dilayo yacni dagaal iyo uun dil iyo wax burburin iyo wax kharibiduun iska socota oon xad lahayn waxaa nebigu yidhi sal lla alay wasalam waa calaamaadka lagu garto inay qiyaamadii soo dhowdahay walaalayaal marka kacbada xurmadeeda waxaa ka weyn dhiigga mu'minka xurmadiisa iyo xoolihiisa ka xurmo weyn taa inaynu ilaalinno waa masale lagaa maarmaan ah laakiin nasiib xumo waxay noqotay dhiigga inaan daadinno oo la daadiyo waa la caadaystay kacbadase in la dumiyo lama caadaysaninoo wax dhacay ma ah shaygu markuu caadoobo oo inta la sameeyo lagu noqdo lagu noqdo waa fududaadaa nolosha caadigaabuu ka mid noqdaa soomaaliga maanta jooga maadaama dilku dhexdiisa ku batay hebel baa la dilay iyo hebel baa la baabi'iyey iyo agtiisa waa ku fududdah laakiin waa waxaa la soo maray hebel baa la dhintayna ay cuslayd hebel baa la dilayna ay ka sii cuslayd hadda laakiin waxa weeyaan ka maqlayna iyo ka samaynaya iyo ka dhegaysanaya wixii baa wuxuu iska noqday wax nolosha ka mid a wuxuu mar hadduu nolosha ka mid oo caado noqdaay xasaasiyadiisii iyo xanaftiisii baa baaba'ayso quluubta ka tirmaysa musiibada inaa haysato wey walaalayaal wanaad ku talagalaysaa ruuxa fududaanayo dhiiggaa muslimiinta ku fududaanayow dadka ilaahay dhiiggooda xarrimay dadka dhiiggooda xaqdarra ku daadinayow waxaad ogaanaysaa ku talageli maysid ilaahay tabaaraka wa tacaala haddaad ku dhama ku dhimato inuu kuu dembi dhaafayo ha ku tashan nebigeenna waxaa ka sugan sal lla alay wasalam xadiidu mucaawiyata bni abi sufyaan cinda annasaa'iyi waalxaakim wuxuu rasuulku yuri sal lla alay wasalam kullu denbin casa allahu an yakfirah ila rajul yamuutu kaafiran aw irajulu yaqtulu mu'minan mutacamida inta kale dunuubo dhaba wixii dembi oo dhan ilaahay inuu dhaafuu xaqiiqo ku yahay oo waa mudan yahay oo rajuu leeyahay ilaa laba nin mooye nin waa nin gaalnimo ku dhintay iyo shirki ninna waa nin dhintay asaga oo naf mu'mina kas u dilay labadaasi rajo ma leh waxaa u markhaati kacaya xadiidka mucaawiya xadiidu abidardaa oo sidaasoo kale isagana nebigu uri sal lla alay slam kullu denbin casa allahu an yakfira ila arajul yamuutu mushrikan aw yaqtulu mu'minan mutacamida waxaa isaguna u markhaati kacaya kaa hor xadiiskaasi waxaan dhihi lahaa abudarda waxaa soo saaray abu daawuud ibnu maaja iyo xaakim waxaa u markhaati kacaya sidoo kale xadiidu tabaraani iyo diyaa fi lmukhtaara min xadiidi anas oo nebigu yuri sal lla alay wasalam aba allaahu an yajcala liqaatili lmu'mini tawba allah waa diiday waa diiday alla tabaaraka wa tacaala inuu mu'min ruux dilay oo xaqdarra ku dilay inuu towbad u yeelo alla waa diiday tabaaraka wa tacaala aba allah waa imtinaac adag waay waa diiddo adag wey alla waa diiday dadka dadka laynaya xaqdarrada ku dilaya inuu towbad u yeelo iri towba u furo alla waa diiday tabaaraka wa tacaala xadiidkaa isagana waa xadiis saxiixa weeye axaadiistaasi waa axaadiista keentay cabdullaahi bnu cabbaas radia allahu tacaala canhu wa ardaah in uu qaato oo uu ku tago in ruuxii ruux xaqdarro ku dila uuna towbad lahayn wuxuu soo saaray alimaamu tirmidi iyo tabaraani min xadiidi ibni cabbaas nin baa weydiiyey cabdullahi bni cabbaas radi allahu canhu wuxuu yidhi yaa abaalcabbaas hal lilqaatili min towba abulcabbaasow waa kunyada cabdullahi bni cabbaas ruuxii ruux dilay towbad ma leeh dariiq u furan ma jiraa markaasaa wuxuu yidhi cabdullaahi bni cabbaas kalmucjabi min sha'nihi sidii isagoo la yaaban su-aasha la yaaban baa wuxuu yidhi maadaa taquul war maxaa tidhi maadaa taquul ku celi buuhi warkaas markaasuu ku celiyey a hal lilqaatili min tawba war ruux ruux dilay towbad ma leeyahay markaasuu isagoo haddana la yaaban bu wuxu uhi maadaa taquul war maxaa tidhi haddana waa ku celiyey saddex goor markuu ku celiyey ayaa wuxuu yidhi annaa lahu tawba seebuu towbad ku yeelan samictu nabiyakum sal alla alay wasalam nebigiinaan maqlay oo yaquulu odhanaya ya'ti almaqtuulu mutacalliqan ra'sahu biixdaa yaday kii la dilay baa maalinta qiyaamada imaan doona isagoo madaxiisa ku haysta labada gacmood mid ka mida mutalabbiban qaatilahu bilyadi alukhraa labada gacmood mid buu madaxa kaga hayaa midda kaleetana kulleetiguu hayaa halkaas intuu maradii luqunta kaga uruuriyey yuu kulleetiga ku dheggan yahay kii dilay buu jiidanayaa wuxuu nebigu uhi sal lla alay wasalam kaa la dilay dhiiggii ayaa wuxuu uga qubanayaa sidii maalinkii nabarku uu gaadhay dhiiggu siduu uga qubtay oo kale sidii buu dhiiggu uga socdaa macnaheedu waxa weeyaan waa calaamad waa astaan waa markhaati xabaddii baa ku taalla madfacii baa ku yaalla warankii baa ku yaalla yacni fallaadhii baa ku taalla dhiiggii baa wuxuu uga qubanayaa uga boodayaa sidii isagoo hadda ku dhacay oo kaleeto saaxiibkiisii dilayna kulleetigana waa ku dheggan yahay waa ka laalaadaa waa jiidanayaa xataa ya'tiya bihi alcarsha buuhi ilaa uu carshiga la yimaado rabbi carshigiisuu keenayaa suu u jiidayo markaasaa wuxuu leeyahay oo allah tabaarakatan rabbualcaalamiin wuxuu ku leeyahay haadaa qatalanii rabbiyo waaka ninkii i dilay rabbiyo waaka ninkii i dilay markaasaa rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu ku leeyahay kii wax dilay qaatilkii gacan kudhiglaha waxaa lagu leeyahay tacista wa yudhabu bihi ila annaar waad halaagsantay rajo ma lihid kadibna naartaa lala aadayaa inta la kaxeeyaa naarta lagu ridayaa warku waaba idil yahayba anoo nebigiinna sidaa ka maqlay buu yidhi cabdullaahi bnu cabbaas oo in loo dembi dhaafay iskaba dhaafay maalinta qiyaamada isagoo laga laalaado gacan kudhiiglihii la keeni doono carshiga rabbi lala imaan doono rabbina xukunkiisu horreeyeyba tacista waad halaagsantay naarta u kaxeeya see baan loogu dembi dhaafi buu yidhi hadalkaasaaba nebiga ka maqlay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh nasaa-ina sidoo kaleeto xadiid macnahaasoo kale buu soo saaray min xadiidi cabdillahi bni mascuud oo isaguna uu leeyahay yajii'u arajulu aakhidan biyaddi arajul ninkaa imaanaya ruux baa imaanaya mid kaluu gacanta haystaa ku dheggan yahay waa ka laalaadaa markaasaa wuxuu leey yaa rabbi haadaa qatalanii waa ka ninkanaa i dilay rabbi tabaaraka wa tacaala gacanku dhiiglihii buu weydiinaya wuxuu leeyahay lima qatalta war maxaad u dishay markaasaa wuxuu leeyahay qataltuhu litakuuna alcizatu laka allow waxaan u dilay inaad adigu ku xoogaysato haa diintaadaan ku xoojinahayay xaqaan ku garab taagnaa waxaan u dilay litakuuna alcizatu laka awoodda inaad adigu yeelato markaasaa wuxuu leeyahay fa innahaa lii anaa iska leh taasi muran kuma jiro hadalkama yaallo wey nin kalaa imaanaya aakhidan biyadi arajuli mid kaluu isaguna gacanta haystaayoo jiidanaya ka laalaadaa markaasaa wuxuu leeyahy ay rabbii inna haadaa qatalanii rabbi waa ka ninkii i dilay markaasaa rabbi wuxuu leeyahy tabaaraka wa tacaala lima qatalta war maxaad u dishay gacan ku dhiigli baa laleeyahy markaasaa wuxuu leeyahy litakuuna alcizatu lifulaan waxaan u dilay allow cizi iyo awood inuu ku helo hebel inuu ku helo ree hebel baan kursiga saarahayay haa degmada iyo gobolkan ku difaacahayay qabqable hebel baan rabay inaan ku dhiso xaraka hebel iyo kooxeblaan doonahayay inay kursiga ku gaadho haa litakuuna alcizatu lifulaan hebel baan ku xoojinahayay sidaasaan ku dilay markaasaa rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay innahaa laysat lifulaanin fa yabuu'u biismihi haddaad istidhi hebel ku xoojiyo cizi ha ku helo cizi hebel ma lehe horta ilaahay baa iska leh dembigiisa la noqaa la odhanayaa markaasaa kan la dilay ee xaqdarrada lagu dilay dembigii inta laga soo qaadaa gacan kudhiiglaha la saarayaa sidaasaa marka lagu cadaabaya jahannama loogu kaxaynaya waalciyaadu billaah walaalayaal marka ma sahlana ruuxii wuxuun rajo aakhare ka qabow war meeshuu meel sahlan ma ahe ha gelin warka ha ka agdhowaanin war isaga fogow war waxa ku darsanin war inaad ka qaylido ood ka taxadarto oo aad ummadda uga digta mooye dhiig islaam oo xaqdarro lagu daadinayo mas'alo si fudud loogu fududaan karayo ma aha waana waxyaalaha acmaasha ibliis uu ugu jecel yahay bay ka mid tahay ibliis acmaasha uu ugu jecel yahay ayay ka mid tahay ruuxii naf xaqdarro ku dilayow allana waad ka fogaatay ibliisna ciidamadiisaad ka mid noqotay ibliis baad u dhowaatay allana waad ka fogaatay tabaaraka wa tacaala xadiidu abi muusa alashcari ibni xibbaan iyo xaakim baa soo saaray waana xadiis saxiixa nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam idaa asbaxa ibliis baha junuudahu ibliis markuu waa bariisto waagu u bariyo ciidamadiisa ayuu baahiyaayoo kala diraa waa sida dowladahoo kale waay dowladdu markii waagu baryo ayaa muxuu ahaayey shaqooyinkii la kala diraa oo ciidamada la kala diraa oo amniga la kala diraa oo howlaha muxuu ahaay qabashadooda dadka loo kala diraa ibliisna sidoo kale waagu markuu baryo ciidamadiisa kala diraya markaasaa wuxuu leeyahy man akhdala alyawma musliman ulbisuhu taaj haa ruux mu'mina ruuxii macsiyo maanta ku rida oo dembi ku rida oo shaqo fiican soo qabta abaalgud waxaan siinayaa weyn muxuu yahay taaj baan u xidhayaa ciidamadii iyagoo ballanqaadkaa haystay kala shaqo tegayaan waa ciidamadii ibliis hadhow markay shaqadii soo qabtaan riboodkiibay isaga ku soo celinayaan riboodyo kala gedisan baa marka loo keenayaa nin walba shaqaduu soo qabtay mid baa imaanaya markaasaa wuxuu leeyahay lam azal bihi xataa tallaqa imra'atahu anigu hebel kama zuulin inaan daba socdo maanta dhan oon ka shaqaynayo ilaa uu xaaskiisii furay isagiiyo reerkii baan isku diray waan ka shaqeeyey gurigii baan soo dumiyey carruurtii meel bay taallaa haweentii meel bay ku ballaanbalsan tahay odaygii bannaan ku yaallaa guri baan ka soo takhallusay markaasaa wuxuu leeyay ibliis meeshuu ka filahayay in taajka loo xidho waxaa lagu leeyahay awshaka an yatasawaja haddaad gurigii dumisay ood ninkii haweentii ka furtay wuxuu ku dhow yahay oo sigahayaa inuu guursado yacni ama iyadiibaba dib ugu noqono jaanis baa uga furan ama tu kaluu guursanoo guri kaluuba dhisi taasi waa arrin la kabi karo oo istidraag lagu samayn karo niyo wax waad soo qabatay laakiin wixii la rabay wax weyn maada keeni way macna ku kalaa imaanaya markaasaa wuxuu leeyahay lam azal bihi xataa caqa waaliday kama zuulin inaan ka shaqaynayo aniguna hebel ilaa uu labadiisii waalid caaq ku noqday ka amar diiday waalidkii caasiyey haa markaasuu leeyahay waa shaqo laakiin wuxuu leeyahay awshaka an yabarahumaa wuxuu kaasuna sigahayaa inuu u baarin noqdo oo waxaa dhici karaysa waalidkii inuu ku khaldamay intuu ka soo noqdo waalidkii uu raalli geliyo oo baari u noqdaa dhici karta waa arrin iyadana la kabi karo wey mid kalaa imaanaya markaasu wuxuu leeyahay lam azal bihi xataa ashraka aniguna hebel kama zuulin ilaa uu shirki ku dhacay oo gaalnimo ku dhacay markaasu wuxuu leeyahay anta anta adiga wey adiga wey ninka shaqada fiican qabtay waa adiga leesh lianna shirki nin ku dhacay gaalnimo ruux ku dhacay waa ruux tegey waa adiga buu idhi ninka la rabay laakiin weli taajkii uma xidhin riboodkii afraad baa la keenay nin baa wada raggiisii ka mid a markaasaa wuxuu leeyay lam azal bihi xataa qatala kama zuulin hebel ilaan ka shaqaynayo ilaa uu naf xaaraana dilay ilaa uu dhiig islaam galay markaasaa ibliis wuxuu leeyahay anta anta wa yulbisuhu taaj adiga weeye adiga weeye ninkaasaa taajkii loo xidhayaa abaalgudkii ugu weynaana la siinayaa jaa-isada ugu sarraysa ninka qaatay ee ibliis ciidamadiisa waa ninka ka shaqeeyey naf bini aadan xaqdarre in lagu dilo ayib haddii intuu kaa shaqeeyey kugu kallifay inaad naf xaqdarre ku disho ciidankiisaad ka mid noqotay isagaad ka ag dhowaatay allah iyo naxariistiisana waad ka durugtay tabaaraka wa tacaala xadiidkaasi waa xadiis saxiixa sheekhulalbani caleyh raxmatullaahi iyo keyrkiiba way saxiixinayaan waxaa ku tusaya marka inayna walaalayaal masaladu masalo fudud ahayn bal sacab muggii oo dhiig islaamoo daadiso in jannada aad kaga qadda waa ku filan tahay xadiidka tabaraani iyo bayhaq ay soo saareen waa xadiis saxiix likayrihi ah min xadiidi jundub bn cabdillaahi albajali radia allahu tacala canhu ardaah nebigu wuxu uhi sal ly wasalam war ruuxii kari kara isaga iyo jannada inaysan isu diidin sacab muggii oo dhiigoo uu galay ha sameeyo iriddan wuu ka tegayaa irid buu rabaa jannada inuu ka galo waxaa la leeyahay maya waa laga hor istaagaya waa ka tegayaa tu kaluu isku dayayaa waa laga hor istaagayaa waa laga celinayaa tu saddexaad buu isku dayayaa waa laga hor istaagayaa waa laga celinayaa iridihii jannadoo dhan waa laga hor istaagaya maxaa diiday sacab muggii oo dhiig islaamuu qabaa haa nabar buu ku dhuftay madaxuu ka dakray gacan buu ku dhuftay calooshuu ku dhuftay dhiig buu ka daadiyey naf buu dilay ma ah naf buu dilay waa ka sii halisan tahay dhiig aad daadisood xaqdarro ku daadisay oo sacab muggii ah waa ku filan yahay in jannada lagugu diido xaala allaahu baynahu wa bayna aljanna arrintu walaalayaal arrin aad u adag weeye khaasatan waxay sii culus tahay markaad dhiigga muslimka intaad daadiso haddana ku faraxsan tahay ood isla quman tahay ha ood sheeganayso haa way ka sii khatarsan tahay xadiidka nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi man qatala mu'minan faاktabata biqatlihi lam yaqbal illaahu minhu sarfan walaa cadlaa ruuxii ruux mu'mina dila haddana dilkiisa ku farxa somaa arg yacni waxa weye waa musiibo weyn dhiiggii waa la daadinayaa ha la daadiyee haddana waaba lagu faraxsan yahay ha waa la sheeganayaa waa la tabaninayaa warbaahintaa laga sheegayaa intaasaanu ka dilay intaasaannu jiirnay intaasaannu qoorta ka goynay intaasaannu marnay waxaasaannu samaynay mid baaba idaacadda taaganoo ku faanahayaba man qatala mu'minan faاktabata biqatlihi mu'min ruuxii dila dilkiisana ku farxo iskula quman allah tabaaraka wa tacaala kama aqbalayo sarfan walaa cadlan sunno iyo waajib doona ka aqbali maayo cibaado waajibana lagaa aqbali maayo cibaado sunna ana lagaa aqbali maayo waxba ilaahay kaa yeeli maayo tabaaraka wa tacaala ruwaadda xadiidka nin ka midoo la yidhahdo yaxya bnu yaxya alkhasaani baa la weydiiyey faاktabata biqatlihi maxaa laga wadaa markaasaa wuxuu yidhi waa dadka fitnada islaynaya oo midkood intuu dadka dilo haddana wuxuu sameeyey uu isla quma yahoo isu arka inuu hanuun ku sugan yahay kadibna ilaahay dembi dhaaf ma weydiisanayo maxaa yeele diin buuba u arkaaba waaba isla qumaya sidanaaba kula saxsanba macna walaalayaal arrintu marka arrin sahlan maaha dhiigga ruuxa muslimkaa waa laga taxadaraa waa laga fogaadaa haddii xataa aad u aragto inuu ka mid yahay qaybihii shareecadu fasaxday inuu yahay haddaad u aragto xataa marka aad miisaamayso iyo markaad ka hadlayso iyo markaad xukunkeeda qaadanayso intaba cabsi badan iyo taxadar badan iyo lug horay u dhig iyo mid gadaal u dhig iyo ka fiirso iyo ha degdegin iyo ha fududaanin waa in ay kugu jirto waay waa inay kugu jirto le'anna waxa weeyaan arrinkaan arrin fudud ahayn ruuxii allaah ka baqaya diinna yaqaana aakhare iyo waxa soo socdana ku tala gashan shaki wuxuusan ku jirin baabkani aad buu ugu culus yahay laakiin haddaad aragto ruux iska dabaalanaya danba aan ka lahayn danba aan ka lahayn dadkeedii ma aha xukumku iska gaadhayaa kadibna waa fulinayaa muxuu ahaayey isagaa iska qaadanaya dankama le dadkeediina ma aha waxaad ogaanaysaa ruuxaasi diinla'aan baa haysa ruuxaasi diinla'aan baa haysa madharkiisa iyo muuqaalkiisa kore ha ku kadsoomin waa wadaad iyo multasim ha ku kadsoomin marba hadduu dhiiggu la fududaado ruuxaasi ruux sahlan ma ahee yuusan ku khaldin taxadarkaaga ka qaado asxaabu rasuulillahi sal alla alay wasalam mararka qaarkood waxaa dhici jirtay intuu nin khaasa nebigu cayimo inuu yidhaahdo soo dila oo ninkiioo tukanahaya intay arkaan warsoo ninkani ninkii laynoo diray inaan soo dilla maaha oo wuu tukanayaa waana shahaadanayahay inay ka soo noqdaan waa shaksi la cayimay ma aha shaksi nas caama ama nusuus caama loo deliishanaya ma aha taxqiiqulmanaad uma baahna taxqiiqulmanaad waxay fuqaadeen uma baahna shaksigii caynan buu nebigu u cayimay sal ly slm war hebelow soo dil ninkaasaa lagu yidhi meeshii hadduu tagayna ninkiioo tukanhayo sujuudsan oo ashhaadanayu u tegay ma ninkanaad dili kartaa naftii baa siin weyday waa ku dhiiran waaye waa ka soo noqday xadiidka macnaha tilmaamaya waa xadiis duruqdiisa marka laysu geeyo martabada xasanka gaadhaya ama saxiixba gaadhi karaya axmed iyo keyrkii baa soo saaray min xadiidi abi bakra saxaabo kaleetana waa warinayaan nebiga sal lla alay wasalam baa wuxuu soo maray nin sujuudsan nebiguna markaa salaaduu u socdaa sal lla alay wasalam salaaddii markuu nebigu soo tukaday buu soo noqday markuu soo noqday buu wuxuu yidhi ninkii oo weli meeshii sujuudsan nebigu sal alla alay wasalam waa istaagay markaasaa wuxuu idhi man yaqtulu haada saxaabadiisii buu la hadlayaa war ninkan yaa dila ninkan yaa soo dila nin baa istaagay raggii ka mid ah saxaabadii ka mid ah anaa dili bu rasuul ilahi fa xasara yadayhi xasara can yadayhi faاkhtarata sayfahu wahazza haa markuu ninkii u tegey ayuu gacmaha faydfaytay waa isdiyaariyey seeftiina galkuu kala baxay seeftiina waa ruxay ninkiina waa dul taagan yahay inuu diluu doonayaa ninkii wuxuu arkay tukanaya oo haddana ashahaadanaya waa isaga soo noqday saftii seeftiisiina waa xaraystay isagiina dib uu soo noqday nebiguu u yimid war maxaa kugu dhacay yaa nebiy allah biabii anta wa ummii kayfa aqtulu rajulan saajidan yashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan cabduhu rasuuluh rasuulka ilaahayow aabbahay iyo hooyaday baad igala qaalisantaoon kugu furane oon ku dhaafsan eh seen u dilaa nin sujuudsan oo qiraya shahaadataynkoo laa ilaaha ila allahu leh seen u dilaa rasuulku sal lla alay waslam wuxuu yidhi man yaqtulu haada warkani wax shaqadaa qaban waaye yaa kaloo shaqadaa qabanoo ninkaa dila nin labaad baa isu soo taagay anaa qaban buu rasul anaa dili fa xasara can diraacayhi dhudhummaduu faytay fakhtarata sayfahu seeftiibuu galka kala baxay markaasuu ruxay ilaa muxuu ahay dhudhunkiisi iyo gacantii oo dhan isla gariirtay markuu damcay inuu ku dhufto naftiisu waxay siin weyday ruuxan sujuudsan dil waa isaga soo noqday dib buu usoo cararay wuxuu yidhi yaa nabiy allah kayfa aqtulu rajulan saajidan yashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan cabduhu rasuuluh rasuul ilaahay oo ruux sujuudsan oo shahaadateynka qiraya seen u dilaan waa ku dhiiran waaye naftu waa isiin weyday waa soo noqday mar saddexaad buu nabigu wuxu uhi sal ly slam man yaqtulu hada war ninka yaa soo dila war ninka yaa soo dila nin saddexaad baa soo kaxay aniga iigu faataxeeye kacbaa layidhi wuu tegey ninkii hadduu u tegey meeshii buu ka waayay ninkii meeshii maba joogaba markaasaa nebigu wuxuu ihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh waaladii nafsii biyadihi low qataltumuuhu lakaana awala fitnatin wa aakhirahaa waxaan ku dhaartay allaha gacantay gacan naftaydu gacantiisa ay ku jirtee haddaad dili lahaydeen wuxuu noqon lahaa fitno tii ugu horraysay iyo tii ugu dambaysay xadiidkaasi waxay culimmadu yidhaahdaan ninkaasi waa ninka waa raggii khawaarijta afkaartoodu ka bilaabatay oo ninku nin saaxibulfitna ah buu ahaa oo balaaya ka soo socoto ujeeddadu marka waxa weeye mas'aladu masale ijtihaad u baahan ma ahee shaaricii baa amar ku bixiyey taxqiiqulmanaadna uma baahnee shaqsigii baa loo cayimay oo hebel dilaa la yidhi saxaabadiina waa dhiiran waayeen leanna ruuxu waana tukanahayaa waana ashahaadanayaa waa ka soo noqdeenoo dib bay u soo noqdeen rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu caleyh raggaas soo noqday ma canaananin maxaa yeelay xadiidka kale fii saxiixi muslim ku yaalla rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh munaafiqiintii arrintoodii markii ay dhibeen oy isku dayeen nebiga inay dilaan salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi yani dhib badanna ay soo mariyeen waa kii khaalid ibn khaalid ibnu waliid dhihi jiray rasuulka ilaahay oo aan diloon aan ka takhalluso markaasaa nebigu wuxuu yihi sal lla alay waslam dadka tukanaya inaan laayo layma farin markaasaa wuxuu yihi rasuul ilaahayow salaaddu maxay sheegi salaad muxuu ahaayey aan markaasaa nebigu wuxuu yihi sal lla alay wasalam ruux tukanaya oo salaadaya oo alla caabudaya inaan dilo layma farin haa inaan dilo layma farin xaaladdaa marka ninkaa nebigu uu saxaabada dila leeyahay riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan raggaas saxaabadee saddexdee nebigu iska daba diray midka hore abubakr sidiiq buu ahaa ee ka soo noqday ka labaadna cumar buu ahaa ee ka soo noqday ninka saddexaad ee meesha markuu tegey ninkii waayeyna cali bni abi taalib buu ahaa radia allahu tacala canhu wa ardaa masaladu marka waxa way walaalayaal yacni waa meeshay culimmadu yidhaahdaan alkhata'u fi alcafwi khayrun min alkhata'i fi alcuquuba in aad gafto ood ku khaldanto cafi ruux dil mutay inaad intaad khaldanto si khalada aad ku sii dayso oo dilka kaga cafido ayaa dhaanta ruuxaan dil mudannin inaad disho yacni waxa weeye intuu noqon lahaa ruux yacni muslima oo xaqdarre lagu dilay intuu noqon lahaa mid mudnaa in la dilo oo fakaday ha noqdo taasaa dhaante taasaa dhaanta ruuxa muslimkaa marka dhiig markuu yimaado dhiigguunaod muslimiinta iyo dadka tukanaya dhiiggooda uu noqdo waa inuu aada u xisaabtamo waa inuu taxadaro waa inuu fikiro waa inuu ka fiirsado markaad ka hadlayso masaa-isha noocan oo kale ah aad iyo aad inaad u taxadartay u baahan tahay ama ha noqoto sheekh ka hadlayo oo dadkan iyo asbaabtii lagu dili lahaabaad tabriirinaysaa oo waxaad leedahay dadkani way ka baxeen cismadii iyo dhiigga ilaashanaa waa ka baxeen oo waxay galeen dadkii lasoo reebay oo shareecadu ogolaatay in la laayay galeen nin ka hadlayoo fatwoonayoo taqriirinaya noqo ama nin fulinaya noqo ama nin muxuu ahaayey kaa kaalmaynayoo garab u a noqo ama kii amarka bixinahayay noqo ama kii amarka qaadanayay noqo masaladu hadday dhiig ku saabsan tahay dad tukanayo oo muslimiin ah waa inaad aada uga fiirsato ood ka taxadartoodan fududaanin haddaad fududaato soo maaha adaa garanaya ceelkaad ka cabbi doonto adaana garanaya meesha xisaabtaadu taallo waad socotaa allah tabaaraka wa tacaala baad u tegi qabri baad geli qiyaamaa jirta xisaab baa jirta aakharaa jirta allah tabaaraka wa tacaala ballantu waa halkaa waxa kaa horreeyeed ku talagelaysa muxuu yahay marka allah ha laga boqo walaalayaal ilaahay tabaaraka wa tacaala ha laga boqo dimaadan iyo dhiigga labaatanka sano daadanayana ha laga fogaado fitankanna yaan laga qayb qaadanin mas'alena dadka inay isaga khaldantahay ma saxsana talbiisaad fara badan baa waayahan la geliyey dadkana way isaga dhex darmatay maa bayna khaalin wa bayn wamaa bayna muxuu ahaay dadka qaarkoodna xadgudub bay ku sameeyeen dadka qaarkoodna waa ka soka dhaceen wa khayru lumuuri awsatuhaa waalxasanatu bayna sayi'atayn in laysku khaldo jihaadka sharciga ah ee dhulalka muslimiinta lagu difaacayo ee khusaadiya dadka soo duulaya gaalada lagaga celinayo iyo dad muslimiina dhiiggooda in la daadiyo bishubha aw bita'awulin aw bicamdin aw bikhata'in in dhiig muslimiin la daadiyo oo la bannaysto oo fitan la galo iyo jihaad sharciya oo muqadas ah oo ama dafciya ama dalab ah laba baab bay kala yihiin labadii baab inay isaga kaa qasmaanna aqoon darro iyo fiqhi darro iyo nasiib xumo wey nasiib xumo weye laba baab oo kala gedisan wey baabkii fitanka hadduu jihaad kula noqdo dimaadii bannaanayd iyo dimaadii xaaraamtahayd hadday isaga kaa qasmaan ood sidaa ku dabaalata jannaan tegayaana aad tidhaahdo waxa kaa horreeyaayo waa xaqaa'iq ma aha ismoodsiis iyo dunuun iyo mala iyo waxbaan moodayey ma aha mas'alada marka in aada looga fiirsaday u baahan tahay labaatankaa sano dhiigga la daadinaya mar lagu daadinaya qabaa'il islaynaysa dhul baa la kala qabsanayaa kursi iyo madaxnimaa lagu dagaalamayaa deegaamaan difaacanaynaa ree hebel xuquuqdiisa soo celi marna aan lagu dagaalamayey muxuu ahaayey yacni waxa weeye guruubaysi iyo kooxaysi haddana ay ku dambaysay in lagu dagaalamo kuraas iyo manaasib iyo jagooyin iyo waxaan la garanaynin kullu daalika midka gaalada soo kaxaystay oo gaalo intuu dhul muslimiin keenay doonaya inuu kursi ku gaadho ama kursi ku ilaashado bishiibana intaasoo muslima madaafiic lagu garaacayo la baabi'inayo xisaabta ilaahay agtiisa u taalla isagiiyo inta taageersan ha ku talagaleen midka wadaadnimada sheeganaya jihaad baan ku jiraale dhiigga muslimkuna u fudud yahay shubha yar ku bannaysanaya fitanka jiidhaya waxba aan ilaalinaynin meesha uu tegayo waa maxkamadda rabbiya isaguna ha ku talagalo wuxuu hortegi doonaa man laa takhfaa calayhi khaafiya allah ayna waxba ka qarsoonayn tabaaraka wa tacaala war dhiigga muslimiinta ha la ilaaliyo masaa-ishuna yayna isaga keen darmanin dadka qaarkood waxay keentay inay jihaadkii sharciga ahaa ama dafci ha noqdo ama dalab ha noqdo inay shaki geliyaan fitanka iyo masaa'ibta dhacaysa daraaddeed oo arrintu u kala bixi weydo oy inkiraan dadka qaarna waxay keentay oo arrintuu gaadhsiisay fitan iyo dhiig xaqdarro ah inay yidhaahdaan waa xaq oo maalin walba meesha kooxdooda u jeedo ama amiirkoodu amro ama go'aan ay ku qaataan inay jiidhaan oo yidhaahdaan wax alla waxay doonaan intay u deliishadaan ay yidhaahdaan maya meeshaasi wax weeyaan waa sidaas weeyaan marka wax weeyaan arrimaha noocaasoo kale ha laga fiirsado war waxani waa soo mari jireen muslimiinta xuruubu ta'wiil waa soo mareen xuruubulfitan waa soo mareen waa jiri doonaan ayaga iyo in la kala akhriyoo la kala saaro jihaadka sharciga waa masale laga maarmaan ah dhiigga bannaan iyo dhiigga aan bannaanayn inuu kala cad yahay waa masale laga maarmaan ah in aan lagu fududaanin dadka asbaabta dhiiggooda lagu bannaysanayana waa arrin iyadana muhimaddeeda la wey oo waxaan ka wadaa in badan dhiigga la daadinayo waxaa ka horraynayo ka hormaraya in horta dadka la xukumo oo lagu xukumo kufri lagu xukumo riddo lagu xukumo kadibna la bannaysto dhiiggiisa iyo xoolihiisa la bannaysto mas'aladaa ridda xukumka ah iyo gaalaysiinta ah kadibna loo marayo dadka dhiiggooda in lagu bannaystaayey waa mas'ale iyaduna ka culus dhiigga laftiisayba ka culus tahay laba masalo isa saaran weeye dhiigguna waa culus yahay oo waa kaan ka soo hadalnay waxaa ka culus inaad ruux aan mudannin in la gaalaysiiyo gaalnimo ku xukunto axaadiidta nebiga saxaaxuna waxay tilmaamaysaa ruuxa noocaasi isagaa gaaloobaya ruuxa noocaas iyo gaalnimadii isagay dib ugu noqonaysaa haa xadiidu bnu cumar idaa qaala alrajulu liaakhara yaa kaafir wajaba alkufru calaa axadihimaa ruuxu markuu ruux kaletay gaal ku yidhaahdo gaalnimadu midkood unbay ku noqon idaa qaala alrajulu liaakhara yaa kaafiru faqad kafara axaduhumaa midkood baa gaaloobay haa fain kaana aladii qiila lahu kaafir kadalika fahuwa kama qaal wailaa faqad baa'a alaakharu bilkufri kii gaalnimada lagu sheegay hadduu sidii lagu sheegan yahayna xaqiiqati alamri waa arrintu waasuu sheegay hadduusan ahaynoo muslim uu yahay la gaalaysiinayo oo lagu xadgudbayo markaasi kii kalaa gaalnimadii la tegaya oo gaalnimadii la noqonaya alimaamu taxaawi fii mushkili alaathaar wuxuu leeyahay waxaa laga wadaa qatcan ruuxii xaqdarra wax ku gaalaysiiya biduuni ta'wiil saa'iq ah isagaa gaaloobaya waana nusuusta loo deliishado khawaarijtu inay gaalo tahay culimmadii qabtay waa ra'yi culimmada selafka qaar ka mid a ay qabeen axaadiista loo deliishaday ka mid tahay leanna mas'alatu takfiirista iyo gaalaysiinta fi'adii ugu horraysay ee ku kacdee muslimiin aan mudnayn in la gaalaysiiyo gaalaysiiya kadibna dhiiggooda saa ku bannaysta fi'adii ugu horraysay ee samaysay khawaarij bay ahayd niman salaad badan oo soom badan oo qur-aan akhris badan oo cibaado badan oo run badan oo ballan ilaalin badan oo sida kale aadan haba yaraatee wadaadnimadooda aad la yaabayso iyo iltisaamkooday ahayen laakiin xaggee musiibadu kaga dhacday muslimiintii oon mudnayn in la gaalaysiiyey gaalaysiiyeen kadibna waxay u mareen inay dhiiggooda bannaystaan oo daadiyaan labadaa qodob iyo qodobo kaloo raacsan oo sifaadoo ay leeyihiin ayaa waxay keentay salaadoodii inayna u shafiicin soonkii badnaa u shafiicin qur-aan akhriskii uma shafiicin iltisaamkii kale uma shafiicin waxaas oo dhan wax uma tarin ilaa uu nebigu yidhahdo salawaatu rabbi wasalaamu caleyh meeshaad ku aragtaan ballaaya oo haddaan gaadho waan la dagaalamayo waan layn oo dhulka wax lagu laayay ugu shar badan yihiin oo naarta dadka gelaya ahlu naarka aydoodii weeye war waa dad tukanahaya waa dad soomaya waa dad qur-aan akhrinaya waa dad badlanta ilaalinaya waa dad run sheegayoon been lagu arkaynin waa dad multasimiin ah xaggee laga gaadhay waxay ku fududaadeen mas'alatu takfiir wa mas'alatu istixlaal addimaa dhiiggoo la bannaysto iyo gaalaysiintay ku fududaadeen oo dariiqeedii bay marin waayeen leanna mas'alada takfiirintu waa masalo sharci ah ruuxu hadduu diintiisa wax ka saara la yimaado inuu ka baxayo waa masalo sharci ah qawaacidda shareecaday ka mid tahay laakiin dariiq bay leedahay waxay leedahay cid xukumi kartay leedahay waxay leedahay tafaasiil bay leedahay ma tihid adugu ninkii xukumi lahaa dadka waxaa iska leh ahlulcilmigaa iska leh ahludiinkaa iska leh ahlulijtihaadkaa iska leh dadkii ilaahay siiyey inay qadaayaadkan go-aan ka gaadhaan baa iska leh wa raxima allahu man carafa qadra nafsihi ma tihid ruuxii iska lahaa ma tihid haddaad gashana waxaad uun tahay nin indhala-aan hagabsanaya waxaad tahay nin galay bohol uusan ka soo bixi karin haa si fudud waa gaal waa ridoobay diintuu ka baxay dila qoorta u caseeya kala fiiqa war saa uma sahlana masaladu masaladu saa uma sahlana masale adag weeye ninka allaha yaqaano ee diinta leh markuu ruux gaalaysiintooda muslimnimo lagu ogaa oo ku dhacay shay naaqidoo diinta ka saara markii inuu xukumo ay noqoto yaxsabu lahu alfa xisaab intaas xisaabood intaasoo talagal xagga ka fiiri dhankan ka fiiri haddaad jaahil tahay tahay laakiin waxaasoo dhan kaa qarsoon yihiin sida biyahoo kalead u kabanaysaa inaad hebel gaalisaysaa waxba kulama aha inaad mujtamac dhan gaalaysaysaa waxba kulama ma aha inaad dhiiggooda daadisana waxba kulama aha leanna jaahilla waa tahay khibraddeediiyo aqoonteediina ma lihid waxa ka dhalanayana kumaba muuqdaba waxa ka dhalanayana kumaba muuqdaba allaha tabaaraka wa tacaala walaalayaal aan ka baqno masaa-isha noocaan oo kale ayaan lagu fududaanin ehelkeeda ha loo daayo nebigu wuxu uhi sal alla alay wasalam qudaaddu waa saddex laba ka mida naartay gelayaan midna waa ahlu janno dadka wa xukuma dimaada xukuma adyaanta xukuma yacni acraadda xukuma dadka wa xukumaay laba waa ahlu naar midna waa ahlu janno midka ahlu jannaha ah waa nin caalim ah wax garanaya wuxuu xukumayo wuu garanaya wuxuu garanayay iyo cadaaladii buuna wax ku xukumay kaasi jannuu ku galaya ka labaadii waa jaahil isagoo jaahila buu galay qaalinimadii oo axkaamtii guda galay ama ha asiibo ama ha gafo waa ahlu naar haa leanno baabkiisii baab ahayn buu galay meelaan qaadi karin buu isku cidhiidhiyey waa ahlu naar hadduu asiibo iyo hadduu khada'a labadu waa ahlu naar ka kalena waa nin wax garanaya laakiin wuxuu garanayay ka been sheegay oo ka leexday oo jawr iyo xaqdarro xukumay cilmiguu garanayeyna ka leexday isaguna waa ahlu naar labadaa qaalina waa ahlu naar qaaligaasina waa ahlu janna markaad masalatu dimaa xukumayso ood diinta dadka xukumayso ood gaalaysiinayso ood laynayso ood xoolahooda bannaysanayso saddexdaa qaalli kee tahay macaalin baa tahay oo qadaa bimuqtada alcilmi miyaa tahay mise jaahil baa tahay mise waxaa tahay caalim oo qadaa bikhilaafi muqtada alcilmi saddexdaa waxaan ahayn maba jiraba haddaad jaahil tahayna laba gooroba ahlu naar baa tahay axkaamtaad qaadatayna waxba kama jiro ilaahay aan ka boqono tabaaraka wa tacaala arrimahaasi dadkeeda ha loo daayo culimmada ummaddu ha ku xidhanto diinta ha la ilaaliyo maraakista islaamiga ee ummaddu ka faa'iidaysanayso ha la xifdiyo meel aan culimo jirin iyo barnaamij ayna culimo wadin iyo hawl aan culimo ka dambaynin hawl dad diinta garanaya oo kitaabka ilaahay garanaya ayna wadin wakhtiga yayna idinka luminin culimmada ka agdhowaada culimmadu waa cismada ummadda marka ay ay fitanku ku bilowdaan meesha lagu cararo waa culimmada diinta leh aqoonta iyo alla kacabsiga isku darsaday ninkaasaana badbaadaya kullamaa aad culimmadiiyo dadka diinta leh ee diinta garanaya lagaa fogeeyana waxa aad ku dhacaysaayo waxa weeyaan waa badweyn iyo mawjado fitanaa ku qaadaya oodan garanaynin meelay kuu wataan iyo meelaad u socoto nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa ka inoo sheegay culimmadu markii muxuu ahaayey inay yihiin dadka ummadda ilaashimadeedu ay ku jiraan saxaabadu markay noolaayeenna iyagaa ummadda u ahaa xidigaha ummaddu ku iftiinsato xaq iyo baadilka ay ku kala garato markay saxaabadu dhinteenna culimmadii ummadda ayaa dhaxalkii qaaday ayagaasaa ummadda hormuud u ah ayagaa xaqa u iftiimiya ayagaa nawaasiisha iyo dhacdooyinka ummadda iyo maraaxisha ay marayso ayagaa la rabaa inay ka fatwoodaan maxaa xaaladan munaasib ah muxuu sharcigu qabaa maxaa mafslaxo ah maxaa mafsado ah maxaan bannaanayn maxaa bannaan maxaa ruqso ah maxaa casiimo ah ayaga baabkoodii weeye nin baabkaasi uusan qaadi karayninoo qasbanaya inuu ummadda lugooya ma aha kaas ninkii wax moodowna maanta maalin aan ahayn haddiiba ilaahay badbaado kuugu talagalay maanta maalin aan ahayn baad indhaha kala qaadi doontaa haddii ilaahay uusan badbaado kuugu talagelinna hadda ilaahay tabaaraka wa tacaala meeshuu kugu wada isagaa garan allah tabaaraka wa tacaala walaalayaal aan u soo noqonno oo aan toobad keenno oo dimaada ha layska ilaaliyo oo masaa-ishan ad adag ha layska ilaaliyo ninkii ehel u ah oo culimo ah oo garanaya inuu wax kala caddeeyo waa lagaa maarmaan dhiigga bannaan iyo dhiigga aan bannaanayn inuu kala caddeeyo waa lagaa maarmaan jihaadka sharciga ah iyo fitanka inuu kala caddeeyo waa lagaa maarmaan cid walba waxa uu leeyahay inuu qeexo waa lagaa maarmaan waa baabkiisii weye isagaa ka hadli amaa adigu haddii aad jaahil tahay wax baro cilmiga dalab ehelkiisa ka raadi mustawa'a markaad soo gaadho inaad wax xukumi karto ahlan wa sahlan kusoo dhowow markaa wax ilaahay ku waafajiyaba laakiin baabku baabkaagii intuusan ahayn allah ka baq tabaaraka wa tacaala lafahaagana u tur ummadda islaamkana u tur hag meel xun ha ka tuurin fitan fara badan ha ugu noqonin sabab mafaasid badan sabab ha u noqonin is uruuriyo raxima allahu man carafa qadra nafsihi qiyaastaad iyo qadarkaaga garo intaasi ayaan kelimada kusoo gebagabaynaya allahna tabaaraka wa tacaala waxaan weydiisanayaa inuu khayrkana waafajiyo samaanta iyo muxuu ahaayey iimaan saxiixana rabbi tabaaraka wa tacaala nagu dilo khaatumadana noo hagaajiyo islaamnimana rabbi tabaaraka wa tacaala nagu dilo naguna soo saaro fitankana alla naga xifdiyo tabaaraka wa tacaala hada wabillahi towfiq wsala allahuma wasalam calaa nabiyina moxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam
sheekh dhowr su-aalada ayay soo gudbiyeen dadweynaha su-aasha koobaad waxay leeyihiin tooba ma leeyahay qofkii qof dila mas'aladuma naarta ma ku waalaya oo mas'aladuma mas'alo khilaadiba mise naartu ku waalaya
bismi illahi raxmaan raxiim mas'aladu cinda asalaf waxay ahayd masale khilaafiye ah laakiin marka laga hadlayo nusuusta wacdiga nusuusta waciidka marka laga hadlayo oo baabkan oo kale la joogo ummadda looga digayo dhiig daadanaya towbad baad leedahay iyo rukhaskaasi rukhaskaasi towbad baad leedahaya ruux soo noqday oo waxan ka soo noqday oo dariiq doonaya ayaa loo raadiyaa laakiin ummaddu haddayba dhiiggii ku ibtilaysan tahay oo haddana aad u akridaan nusuustii towbadda uun loo akhriyo meeshaa waxaa ka soo baxaysa nusuustii waciidka ayaa waxay waayaysaa aharkii ay dadka ku reebi lahayd bay waayaysaa saas daraaddeed salafku ridwaanullaahi calayhim waxaa ka mid a asaaliibtooda markanoo kaleeto nusuusta waciidka waa la itlaaqaa sideedaana loo daayaa qur-aanku jahanamuu gelayaa buu yidhi waana ku waarayaa axaadiista nebigu waxay tidhi towbad male oo ilaahay waa diiday inuu ka towbad aqbalo culimmada qaar baa sidaa ku tegey ruuxii doonayoo soo noqday oo taa'ib ahoo doonaya warbal dariiq halla i tuso oo sideen yeelaa waa masale goonideeda a weeye laakiin waxa weeyaa nusuusta inaan xanafta laga qaadin sidaana loo daayo ayaa asal ah sidaasayna ahaan jireen salafku mawaaqicda iyo mawaadiica noocan oo kaleeta ah masalada ka cilmi ahaan marka looga hadlayana way ka gedisan tahay tafaasiil fara badan cinda aljamaahiir culimmada badankood waxay leeyihiin muxuu ahaayey dilku xaqdarradii waa dembi weynoo dunuubta ka mid a gaalnimona ma gaadhsiisna wuxuuna gelayaa allah tabaaraka wa tacaala yakfiru dunuuba jamiican ayuu gelayaa cumuumkeeda haddii la toobad keeno laakiin asheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah kitaabkiisa alqowlu lmufiid wuxuu ku leeyahay tafsiil faahfaahsan oo wuxuu leeyahay ruuxa marka la dilo saddex xaq baa ku tacalluqaya saddex xaq baa ka dhalanaya kii la dilay xaq buu leeyahay dadka laga dilayna xaq bay leeyihiin dadka laga dilay xaq bay leeyihiin ka la dilayna xaq buu leeyahay allana xaq buu leeyahay oo addoonkan abuurtay dhiiggiisana xarrimay addoonku hadduu toobad keeno oo dilkii ka toobad keeno alle tabaaraka wa tacaala xaqiisii waa u dhaafi karaa waa u dhaafaya toobaddu hadday sax tahay dadkii uu wax ka dilayna xaqoodii waxaa lagu dhaafi karaa ama inuu mag siiyo ama inay cafiyaan laakiin ruuxii la dilay xaqdarrada lagu dilay isaga arrinkiisu aakharuu ku sugahayaa halkaasay ugu dambaysaa allahna garan tabaaraka wa tacaala siduu ugu talin lahaa tafsiilkaasuu gelinaya asheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah waana tafsiil aada muhim u ah weeye wabillahi tawfiiq
sheekh faa-iidka labaad wuxuu leeyahay waxaa jira nin odaya oon qaraaban nahay oo gabdhaha musxina musxina wanaagsan caaya mar walba oon oon oon isagoo macnaha ku sheegay oo la naseexeeyey kadibna ku madax hadeegay ninkii waan ma gooyaa gabdhihiisa ma u sheegaa arrinta gabdhahana waa gabdha ayagana qaraaban nahay oo masaajid ku xiran oo aada u cadiifaan u ah bay leeyahay saayinka
bismi illahi raxmaan raxiim qur-aanka rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu inoogu sheegay fii suurati nnuur ina aladiina yarmuuna almuxsanaati alghaafilaati almu'minaat lucinuu fi dunya waalaakhira kuwa xumaanta ku sheegaya zinada ku sheegaya dumarka mu'minaadka ah ee dhowrsoon ee waxaa lagu sheegaya aan kaba warhayninba iskaba mogow halmaansan kuwaa dadka xumaanta iyo zinada ku sheegayaay allah tabaaraka wa tacaala adduuniya aakharaba waa lacnaday kuwaas cadaab weynna rabbi waa u diyaariyo waa ugu talagalay aayadda kaleeta ee suuradda bilowgeedana rabbi tabaaraka wa tacaala waa ka xugumka ah in la jeedlo oo siddeetan jeedal lagu dhufto waa ka xugumkaasi gaadhay xaddaa in la mariyo waa ka qur-aanku sheegay axaadiista nebigana sal lla alay waslam xadiidu abuu hurayra hadda sheegaynay fi saxiixayn toddobada dembi ee bini-aadamka naarta iyo cadhada ilaahay ku halaaga ee khatarta ah buu nebigu ku daray qadfulmuxsanaati almu'minaati alghaafilaat gabdhaha mu'minaadkeen waxanba ka warhayninee dhowrsoon in xumaan lagu sheego ninkaasi marka wuxuu u baahan yahay in loo naseexeeyo haddii loo naseexeeyo inuu naseexada qaato ilaahay u toobad keeno allah tabaaraka wa tacaala inuu u toobad keeno hadduu si caam ah gabdhaha muslimaadka ugu wada gafayna hadde wax weeye xaalad culus weeye hadduu qaar gooniya u gafayna kuwii uu u gafay waa inuu u tago oo uu cafi weydiisto khaladkuu gal ka galay u sheegto ilaahayna u soo noqdo tabaaraka wa tacaala inta dambe noloshiisaana gabdhaha mu'minaadka ammaantooda iyo khayrkooda inuu sheego meelihii uu xumaantooda ku sheegi jiray waa inuu ka shaqeeyo casa allaahu an yakfira oo an yakfira lahu tabaaraka wa tacaala allah tabaaraka wa tacaala samaanta hana waafajiyo dadka ahludiinka ee ahlulaahiga ah haddaad la collowdo oo diintooda ula dagaalamaysana way ka sii daran taha markaa kufri bay gaadhi kartaa haddii aad dadkaasi diintooda iyo xijaabkooda iyo dhowrsoonaantooda hadday ku dhibayso oo aad rabto inay isqaawiyaan oo aad rabto inay xijaabka dhigaan oo aad rabto beddelkay dhowrsoon yihiin inay zino iyo qashin ay dabaashaan haddii sidaasi aad darteed ula dagaalamaysana islaamba ma tihidba marba hadday sidaa tahayna sababtaadu markaa waa diin la dagaalana dad nacayb maaha diinta iyo mabda-oodaad nacab tahay markaa mabduuna waa kii rabbi kaa nacaybkiisuna waa gaalnimo shaki kuma jiro bilijmac waa laisku waafaqsanya wallahu aclam bisawaab
sheekh saa-iilka saddexaad wuxuu leeyahay ma la dhihi karaa qof aan waxba gaadhaysanin waa murjica mucaasira ama asaga laftiisa ayaa gaaloobay
bismi illahi raxmaan raxiim masalada ku saabsan murji'ada waa khad kaleeto oo ka soo horjeeda khawaarijta fikirkooda mukhawaarijtu markay soo baxeen ayaa waxaa yimid fikir kale oo khawaarijta inuu radiyo doonaya markaasuu wuxuu ku radiyey meeshii khawaarijtu ay joogeen mooye dhankii kaleu isaguna istaagay xaqii baa marka labadoodaba dhexdooda ka baxay marka waa alfaadda waayahan dambe laysku tuurtuurayo ninka ku ibtilaysan inuu dadka gaalaysiiyo dawaabiddii shareecada aan ilaalinaynin markii la yidhaahdo war shareecada dawaabiddeeda ilaali oo gaalaysiintan macnola'aantaa jooji wuxuu ku leeyahay murji'a tahay kii muxuu ahaayey ee afkaarta murji'ada ku ta'hursanaa oo ay saamaysayna axkaam fara badan oo sharci ah iyo dad gaalnimo galay iyo gaalnimadii oo iska cad ayuu doonayaa inuu tabriiriyo oo wuxuuba taagan yahay cidna lama gaalaysiin karo cidna lama gaalaysiin karo khalad weeye gaalnimadu gaalaysiintu inuu ruuxu diinta ka bixi karayo waa masalo sugan inuu asbaab mucayana kaga bixi karana waa asbaab sugan dawaabiddeeda in la ilaaliyo iyo yaa xukumi karaa laga hadlayaa laakiin waxa weeyaan mas'alada inuu ruuxu diinta ka bixi karo muslim markuu ahaa kadib axkaamna ka dhalanayso ruuxa inkirsani waxa weeyaan caqiidatu murji'a waa ku jirtaa dad waxaad arkaysaa masalan hadda ka doodaya oo muran badan ka qaba oo ka kicinahaya gaalo dhul islaam soo gashay oo duulaan ah ma lala dagaalami karaale lala dagaalami maayo ku kaasi ku fushanayo ku danaysanayo oo ku dangaadhayo yuu leeyahay maya maya muslim baa ku dhex jira war dhulkii muslimiinta ayaa ayaa mustahdaf ah waa duulaan kani qaswigii duulaankuu qayb ka yahay haddana wuxuu ku leeyahay maya maya waa muslim waaye yacni waxa weeyaan waxaa marka ka maqan muslimku isagoo islaam ahaa inuu mar gaaloobi karo isagoo islaam ahaa inuu marmarka qaarkood dhiiggiisu bannaanaan karo bidawaabid iyo shuruud sharciya oo jirta mas'aladu marka waxa weeye alxasanatu bayna asayi'atayn madhabulirjaa in lagu dhacana ma aha oo axkaamtii laga soko dhaco madhabulkhawaarij oo quluwiya xadgudubana in lagu dhaco ma aha waa in mar walba la ilaaliyo muxuu ahaaye sharciga iyo nusuusta qur'aanka iyo sunnada iyo dariiqii salafka iyo tacaamulkoodii qadaayaadkan say ula mucaamaloon jireen wabillahi towfiiq